إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah afar ka tirsan ciidamada galmudug ayaa ku nafwaayay dagaal ka dhacay duleedka magaalada cadaado weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamada maxaarada ee heesta degmada baardheere ee gobolka gedo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada kenya ee fariisimaha ku leh gobolka jubbada hoose sheekh fu-aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa boqolaal qof waxa uu jeediyey kelimad ku wajahan aflagaadadii dhowaan ka soo yeertay faransiiska ee ka dhanka ahayd nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam hooyo soomaaliyeed oo ku nool dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ayaa sheegtay in muddo ah in ay nolol iyo geeri kula adahay afar rag ah oo ay dhashay kadib markii dowladda kenya ay afduubatay iskuullada waddanka ingiriiska oo ay dhigtaan carruur muslimiin oo kuwa soomaali ah ay ku jiraan ayaa waxaa bishan ka bilowday casharo ku saabsan qowmuluudka inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
afar ka tirsan askarta ciidamada maamulka galmudug ayaa ku nafwaayay dagaal ka dhacay duleedka magaalada cadaado abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan faahfaahinaya dagaalkan ayaa maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada cadaado kaasoo dhex maray ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa maamulka galmudug dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal gaar ah ka sameeyeen deegaanka caado kibir halkaasoo ay ku kala eryeen ciidamo isbaaro u tiilay saacado kadib howlgalkaas ayaa waxa uu dagaal ka dhacay meel kale u dhow deegaankaas waxaana ugu dambeyntii ku golroonaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay saddex ka tirsan ciidanka galmudug oo uu ku jiray sarkaal la odhan jiray raagi xasan cabdi kaasoo ay weliba meydkiisa goobta uga carareen sidoo kale waxaa lagu dhaawacay afar kale uu ka mid yahay sarkaal kale oo la yidhaahdo cabdi dhimbil sidaan ka soo xiganay ila wareejo dadka deegaanka ah oo magacooda u qariyay sababo ammaan dhowaan ay ahayd markii shan iyo toban askari dowladda federaalka looga dilay tuulada shabeelow oo hoos tagta deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamada amxaarada ee heesta degmada baardheere ee gobolka gedo ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay weerar u geysteen ciidamada etoobiya ee ku sugan baardheere islamarkaasina fariisimaha ku leh waxaa la aaminsan yahay in halkaasi khasaarooyin lagu gaarsiiyey ciidamada etoobiya marar kala duwan sidaan oo kale etoobiyaanku waxay la kulmeen weeraro dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey oo kaga yimid dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada kenya ee fariisimaha ku leh gobolka jubbada hoose ciidamada kenya ee jooga deegaanka cabdala biroole ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay la kulmeen weerar jihooyin kala duwan kaga yimid oo ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay fariisinka ciidamada kenya halkaasi ay ku leeyihiin waxaana la aaminsan yahin dhimashaya dhaawacba ay gaareen kenyaatiga ku sugan gobolka jubbada hoose iyo saaxiibadooda soomaalida ahi waxay ka mid yihiin oo kuwa xarakada shabaab ulmujaahidiin sida isdabajooga ah ay u weerarto sheekh fu-aad maxamed kalaf oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa boqolaal qof waxa uu u jeediyey kelimad ku wajahan aflagaadadii dhowaan ka soo yeertay faransiiska ee ka dhanka ahayd nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam warkan waxaa faahfaahinaya cabdisamed cabdulaahi sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo kelimad ka jeedinaya masjid ku yaala degmada bu-aale ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si adag uga hadlay wargeyskii dhowaana falagaadeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam shiikha ayaa sheegay in faransiiska uu ka qowmameyn doono khaladka uu ka galay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale diinta islaamka wuxuu soo hadal qaaday gafkii uu faransiisku u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam shan sano ka hor xilligaas oo ay sheegeen inay galeen khalad taariikhi ah kadib markii ay ku fashilmeen weerarkii lagu difaacayay nebiga sala allahu calayhi wasalam balse hadda ay arrintaas dib ugu soo laabteen ayuu yidhi sheekh fu'aad maxamed khalaf waxay dowladda faransa ay ku dhawaaqday maalinkaas in la qaldamay qaladkan dambana uusan dhici doonin hadday ku soo laabteen marka alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wain nakatuu aymaanahum min bacdi ahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun alaa tuqaatiluuna qawma nakatuu aymaanahum wahamuu biikhraaji الrasuuli wahum bada'uukum awala mara atakhshawnahum فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين آيات في كتاب الله عز وجل ألا وحوليه وإن نكثوا أيمانهم هدي بلنكوذي إي أهدقوذي إي جبيان وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم markii ballan la galay ka gadaale hadday kibir gaala keento ay soo duulaan oy ballanka jabiyaan ay guryahooda ku sugnaan waayaan wadacanuu fii diinikum diintiinna ineecayaan قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى فما بغاء الأمة بعد شتم نبيهم صلى الله عليه وسلم إمام مالك وحو يري أمدا نولشودا محي قيمة لها هدي رسول كودا لعايو ما نولشينا ما أنت قيمة له رسول إلهي أنت لعايو أو أهل يهله وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر وأمريكان أئمة الكفر وفرنسيس أئمة الكفر ونروي جرمني إسوري سوهي فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون هذا المسلمين هم كقادان إلهي درتي أدقى اللمان كبر كودا وجوجينيان يعني.
shiikha uu hadalkiisa sii wata ayaa fariin gaar ah u diray muslimiinta jooga waddamada galbeedka isagoona u sheegay inay jawaab ka bixiyaan naflagaadada faransiiska waxaan la hadlaynaa muslimiinta say u dhanyihiin gaar ahaan waxaan la hadlaynaa muslimiinta waddamada gaalada ku nool waa inay dagaalka faransa baariis gudaheeda dagaalka laga bilaabaa oo maraykanka gudihiisa dagaalka laga bilaaba waa in gaalada la laayaa ilahay dartii loo laaya subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kamaa rawaah إمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا قال إنكي ديلي ولقد ناركم كل ميان حندونينا نكستو أنك نقمدك بقول قال إنه دلو
dhowaanay ahayd markii wargeys ka soo baxa dalka faransiiska uu daabacay qoraallo iyo sawiro uu ku aflagaadeynayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dunida islaamka inteeda badan ayaan arrintan jawaab adag ka bixiyey hooyo soomaaliyeed oo waayeel ah kuna nool dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ayaa waxa ay sheegtay in afar raga oo ay dhashay ay nolol iyo geeri kuladahay in muddo ah ka gadaal markii dowladda kenya ay afduubatay waxa ay sheegtay in ay tahay qof da-a islamarkaasina ay la joogaan caruur u dhalay mid ka mid a afartaasi ragga ah waxa ay sheegtay in maalintii aysan harsan habeenkiina aysan hurdin ilintina ay ka dhammaatay waxay intaasi ku dartay inay tahay qof wardoona islamarkaasina saacad waliba ah sugaysa in nolol amaba geeri wiilasha ay dhashay meel lagu soo sheego afar wiil oo isla dhalatay oo walaale yaa layga qaaday jaal iyo cirib meel ay dhigeen lama hayo marka rag iyo ruux haddaan meedkiis meedkooda keli aan heli lahaa waansaaa toddoba mid wuxuu ka tegay toddoba iyo toban cunug oo ayadood oo aniga ka ah oo boqol jiraba yuu dad ka tegay habeen ma hurgi dagaal ma ergeli jidka unba intaasnaxunamaan maqashaa unbaan leey haye kenyada ciidankeegu dadka qabtay intay iskaal saraexaan oo qabowsadaan bay sariir wanaagsan ku seexanayaan annakana ilmaha inaga gaajo iyo rafaad baa dhamaynaya meelay dadkaa geeyeen xabaslihi lagu keenaa ood aragto waa ayaan lagugu sheegana waa ayaan dadka hadday dileen oy dhameeyeen hanoo sheegaan annaka ilaahay baa shalayba na siiyey waan ka samraynaa oo wax ilaahay u qore marka hooyo macaano murug adduunka fadhigana hata waan ka kacilaahay waan beerashaanu oynahay wiilashka ma hayo shaq lamahayo ruux lamahayo ilmihii ogooma oo majaajulada toddoba iyo toban cunug walaa macaan makula yar tahay waxyan iyo wax weyn ba isku dhex jiraan gabdhihii baa la rafaadahay aanoo kolba meel kolba meel wax ka diyahay kenya ayaa dad badan oo soomaaliyeed waxay ka afduubatay dhulka ay gumaysato sanadihii iyo bidhihii lasoo dhaafay kuwaasoo qaarkood meelo kala duwan meedadkooda laga helay laakiin waxaa jira kuwo sida wiilasha hooyadani baadigoobaysa oo kale dadku aanay ka warhayn kenya inay dishay iyo inay u xirxiran yihiin waxaase xusid mudan in kenya inta badan dadka ay qabato ay disho tani waa mid ka mid a tallaabooyinka ay qaadaan dalalka waxgumaysta mujaahidiinta alqaacida ayaa waxay ka hadleen warar warbaahintu ay soo tebiyeen oo ah in yuhuuddu ay saldhig milatari ka samaysanayaan jasiirad ku taalla waddanka yemen maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya mu'asasada almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay bayaan looga hadlayaa inay dhowaanahan baahinayeen warbaahinta caalamka taasoo ku aadan in yuhuuddu ay doonayaan inay saldhig milatari ka samaystaan jasiiradda suqadra mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaanka ku yidhi kama zuulin in halkooda kasii soconayaan dhagarada iyo shirqoollada ay wadaan imaaraadka iyo yuhuudda kuwaasoo ka dhanka ah qadaayaadka ummadda muslimka ah horaan ayay ahayd markii imaaraadku ay ku kaceen dembiye ay ka mid tahay inay yuhuudda iyo maraykanka ku garabsiiyeen sidii ay u qabsan lahaayeen waddanka falastiin iyo guud ahaan caalamka islaamka warbaahinada ayaana soo tabinaya warar ku saabsan in yuhuudda ay saldhig milatari ka sameysanayaan jasiiradda suqadra ee dalka yemen ma ahan arrin la baciidsada in dowladdan dabadhilifka u ah maraykanka iyo yuhuudda oo horey yuhuudda ugu suuragelisay inay la wareegto falastiin iyadoo la adeegsanayo waxa ay ugu yeereen heshiisyada qarniga iyo iibinta dhulka iyadoo sidoo kale ay u xaqiijisay dano badan ayaa lagu yidhi bayaanka mujaahidiinta alqaacida ayaa sheegay in dabadhilifnimada dowladda imaaraadka ay tahay mid muddo dheer soo jirtay iyagoo sheegay inay ku socdaan sunnadii ay u jideeyeen madax sida iyagoo kale u soo maray caalamka maantana waxaan aragnaa in khaa'inka bin zaa'id uu ku goodinayo fariisin ay yuhuudda ka samaystaan jasiiradda suqadra kadib markii ay la wareegeen qaybo ka mid ah yemen waxaan sidoo kale maanta maqlaynaa golaha baarlamaanka ee imaaraadka inay soo dhoweynayaan heshiiska yuhuudda una diyaargaroobeen sidii ay cilaaqaad ula yeelan lahaayeen maamulkaas bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi qaladka imaaraadka iyo danaha ay ka leedahay gobolka waa mid muuqda oo u cad ummadda waxayna si adag ugu dadaalaysaa sidii ay u maamuli lahayd dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan iyadoo aan la kala soocayn iyo sidii cadowga isugu jira yuhuudda iyo saliibiyiinta ay ugu gacangeli lahaayeen dhulka muslimiinta iyadoo adeegsanaysa si toos ah iyo si dadban intuba mashruucan ay maanta samaysana waa mid ku soconaya danaha yuhuudda iyo maraykanka qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi haddii aan nahay mujaahidiinta jasiiradda carabta ma aqbali doonna in reer yemen ay hoy u noqdaan shirqoollada iyo ajandayaasha ay damacsan yihiin cadowga waxaana walaalaheen ahlu sunnaha yemen dhammaantood ugu baaqaynaa inay ka hortagaan gumaysiga dowladda imaaraadka iyo yuhuudda waxaana yuhuudda ku leenahay haddii uusan hubkeenna idinku soo gaarin filistiin waxaad ogaataan in haddii aad timaadaan suqadra idinka iyo cumalladiinna imaaraadka carabta ay idin haleeli doonto xabaddeenna kamana nabadgeli doontaan geesiyaasheenna istishhaadiyiinta iyo inqamaasiyiinta allah waxaan weydiisanaynaa inuu inooga kiin hiliyo ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab iskuullada ku yaalla dalka ingiriiska oo ay dhigtaan carruur muslimiin ah oo ay ku jiraan kuwo soomaali ah ayaa waxaa bishan ka bilowday casharo ku saabsan qowmuluudka maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya bishan miilaadiga gudaha dalkaasi ingiriiska waxaa si rasmi ah kaga bilowday duruus ku saabsan qowmuluudka oo lagu dhigayo iskuullada ku yaala gudaha dalka ingiriiska iskuulladaasi waxaa ka mid ah kuwo ay dhigtaan ubad soomaaliyeed oo aad u da'yar nin jooga dalka ingiriiska oo ka mid ah waalidiinta la afariirsan ayaa sheegay muddo kadib in si rasmi ah waddankaasi looga dhaqangeliyey in ubadka loo dhigo cashiro la xidhiira qowmuluudka oo in muddo ah ay ka shaqaynayeen dadka u ooleeya ficilada qowmuluudka oo qaarkood ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in manhajkan loogu talagalay in lagu marin habaabiyo oo lagu baadiyeeyo carruurta kuwaasoo inta ay yaryihiin maskaxdooda lagu shubayo wax wanaagsanna looga dhigayo qowmuluudka maadaama la furay iskuullada kala duwan ee waddankan ingiriiska waxaad moodaa in waalidiintu ay cabsi aad i aad u weyn ay ku jirto oo ay cabsanayaan carruurta waxa ay runta aad ay kaga baqayaan casharada loo yaqaano qoomuluud oo iskuullada waddankani bishaani sebtembar runtii loo dhigi doono ardayda marka cunug yar oo da-diisa ay jirto afar sano marka lagu bilaabo in la yidhaahdo wiil wiil waa uu guursan karaa gabarna gabar waa ay guursan kartaa waad dareemi kartaan xanuunka ay leedahay ulajeedadooda ugu weyn waxa ay tahay carruurta in maskaxdooda la bedel inta yarta ay fresh ka yihiin laga dhaadhiciyo waxyaaba runtii aan ilaahi subxaana watacaala aan raalli ka ahayn waalidka soomaalida hore ayaa loo fududaystay waalid kasta intuu doodayay ama la isdaba taagnaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ingiriiska waxaana uu ku dhaliilay inay ka gaabiyeen ka hadalka waxa ay diintu ka tiri ficlada qoomuluudka iyagoo ku mashquulay siyaasad iyo wax la mid ah xilli ubadkii jadwalkooda waxbarasho loogu soo daray duruus la xiriirta qoomuluudka Een, culammada ku nool waddankan ingiriiskan waxaad moodaa inay arrintan aada u fududaystaan oo ay qaarkood ay ku leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa inaan ka hadalno midiya waa sharaf daro in culimmadiina ay runtii arrintan ay ka gaabsadaan culimmadii waxaa runtii ay ku wanaagsan tahay markii xaalad noocaan oo kale ay jirto inay dadka ay guubaabiyaan loo sheego wixii looga hortagi lahaa arrintan maxaad qabataan lais yidhaahdo laakiin waxaad moodaa inaysan hawshii laga raba aysan guda karin subxaan allah waalidiin badan ayaa carruur ku dhalay qurbaha halka kuwo kalena ay ubadkooda geeyeen dalalka shisheeye waxaana ubadku ay noqdeen kuwo ku dhacay gacanta dowladaha shisheeye kuwaas oo wakhti kasta dugsiyada kula nool carruurta ay dhaleen qoysaska kirishtaanka ah ee waddamada reer galbeedka waayihii dambe waxaa aad u soo batay oo baraha bulshada qabsaday dad soomaaliyeed oo ku dhiiraday inay ku dhawaaqaan inay ka baxeen diinta islaamka dadkaas oo ah dad waaweyn ayaa la bedelay maskaxdooda oo ay ku faanayaan inay qaateen diinta baadilka ah ee kirishtanka ma ahan wax la mahdiyo oo la soo dhoweeyo waxa laga filan karayo carruurta soomaaliyeed ee iyagoo aanan si wacan u korin lagu barbaarinayo qowmuluudka wax xuno looga dhigayo diinta islaamka taa beddelkeedana loo ammaanayo diinta kiristaanka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga intaa